waa mahadsan tahay bahda v o edana waan salaamaya dhegeystayaasha qiimahalena waan salaamaya waxaan arrintaasi aragtidayada ku aadan jubbaland overall waan soo dhaweyneynaa laakiin ma dhano ma wada dhano sidii la sameey ma aha in xukunka qeybna la wadeejiye qeybna la haysta ma ahayn ciidamadii baa ishor fadhiya dagaalkii baa weli aloosan inuu yidhaahdo qeybta doorashooyinka iyo ciidanka iyo wareejinaya ma ahayn inuu wada wareejiye ayay ahayd madaxweynuhu xilkiisa dhammaaday oo uu ku wareejiyey prime ministerka gaadsiinta xil gaadsiinta maxaa la yidhahdaa ee doorashooyinka iyo kulli waddanka o dhan maadaama uu candidate yahay waktigiisuna dhammaaday marka kamaankii ciidanka buu weli hayaa ciidankiina weli waa ishor fadhiyaa nabadda iyo haddii uu badbaadihii uu sheegahayo u yahay ha ku wareejiyo prime minister si nabad ay u noqoto xamar ummadda soomaaliyeedna ay calooshooda u qabowdo doorashooyinka iyo shirarkooda iyo wadtashigooduna ay nadiif u noqdaan saasaan qabnaa annaga jubbaland ahaan lakiiniyadu waa halkaa laakiin wasiir maadaama madaxweynuhu waktigiisa uu ka idlaaday uu dhankiis isaguma baarlamaanku uu ka shaaciyey in howlihii ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyey arrimaha doorashooyinka iyo amniga ma waxaad doonaysaan in warqad uu qoro mise hadalkiisaad diidantihiin warqaduna meesha way ku jirtaa ma uunan qorin waa inuu qoro wareejiyana maxaa la yidhaahdaa oodadka kamaanka ciidanka inuu wareejiyo oo uu ku wareejiyo fuli oo ugu wareejiyo prime ministerka si nabadin ay usoo noqoto prime ministerkana uu access ugu helo inuu controlo nabadii iyo xilgaarsiintii maxaa la yidhahdaa doorashooyinka haddii taasi ayna dhicin oo gacanna laaban tahay gacanna la fidiyo taasi waxba kama soconaya dee waa gacan gabaal ka laaban weeye anytime bay wax dhici karaan lagumana aamin qabo waana la ogaa madaxweynuhu waxa uu sameynayey muuse mareeb wixii uu sameeyey annagu ma aamini karayno haddii weli ay saa tahay ilaa uu fuli wareejiyo waa tahay wasiir maadaama aad ku taagan tihiin in madaxweynihii hore uu xilka wareejiyo dhowr jeer horena aad ku baaqdeen si soomaaliya ay doorasho uga dhacdo idinku aragtidiinu maxay tahay ka maamul ahaan ee jubbaland aragtidayadu waa taa nabaddaa ka weynba hadda doorashadii waxaaba ka daranba dee bulshadii soomaaliyeed ee xamar ku dhaqnayd waa tiro badan oo soomaaliya ku dhaqan in ay xabad ka dhacdo waa dhibaato cadiim weeye mana aha inay ka dhacdo si fiican baa loo doortay xilkani isaga malaha soomaali oo dhan buu ka dhexeeya way soo martay prime ministeradii hore in lagu wareejiyo ay xilalkii waktigii markuu ka dhammaaday isaga intii unan dhammaanin gaarsiin waaye oo awood u yeelan waayey in uu gaarsiiyo waddanka doorasho mar hadduu gaarsiin waayo carqaladna imaatay dhiigna daatay dee waxa keliya maanta u habbooneyd waxay ahayd inuu si wanaagsan u wareejiyo oo fulia u wareejiyo qoraalna uu ku wareejiyo waa tahay dhibaata sheegtay in soomaaliya ama gaar ahaan magaalada muqdisho ay ka taagan tahay oo ay madaxweynuhu weli uu sisan rasmiya u wareejin sida aad sheegteen haddana ra-iisul wasaaraha waxa uu shaaciyey in hawshii madaxweynaha uu kala wareegay oo lagu wareejiyey uu si rasmiya usoo dhaweynayo marka idinkuna waa diidantihiin taa macnaheedu maxay noqon kartaa wuxuu yidhi maxaa la yidhaha doorashooyinka amnigoodu yidhi doorashada meesha lagu qabanaya shirarka amnigoodu yidhi ayuu ku wareejiyey prime ministerka wadanka meelo badan buu khalkhal ka taagan yahay beledweyne iyo jowhar waxa ka taagan waad og tahay waad og tahay gedi iyo maxaa la yidhahdaa waxa ka taagan iyo ciidamadii uu ku daabulay suu heshiis ku galayaa prime ministerku hadduunan awood u lahayn ciidamada meelaha joogay inuu kala qaado weli isagaa gacanta ku haya marka yaan la dhiilgalaynaa annagu waa tahay gabagabadii marka qorshihiinii gado ee jubbaland xagee ku dambeeyey waa carqaladaha taagan mid ka mida weeye waa kuwa ugu waaweynee taagan weye gartay marka taasina haddee prime ministerku gorgortan kama geli karayo hadduunan isagu gacanta ku haynin gartay middan jowhar sidooda sidoo kale weye xamar baa ka daran wixii o dhan way kasoo hoos martay kaba soo tagba gadiyi maxaa la yidhahdaa hiiraan xamar bay ishor fadhiyaan ciidamadii prime ministerkuna awood umale inuu kala qaado oomuna wareejinin kambaankii ciidamada wuxuu yidhi meesha doorashada lagu qabanayo yaa imaanaya doorasho oo l loo qabanaya oo doodaya oo ka wada hadlaya oo nabadgelaya mar hadday xamar qasan tahay oo ciidamada ishor fadhiyaan ra-iisul wasaaruhu hadduu shir iclaamiyo jubbaland ma ka qayb gelaysaa hadduu iclaamiyo nabaddi soo noqoto oo beesha caalamkii isagoo iswaafaqaan oo ninkaani ciidamada wareejiyo way ka soo qayb gelaysaa raalli bayna ka tahay jubbaland haddii ay taa dhici weydo kama soo qayb gelayno annagu meelaan amni ahayn uunan awood lahayn prime ministerku kama soo qayb gelino oo ninkii weli gacanta ku hayo